halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda saddexaad ee cutubka soddon iyo sagaalaad markaasoo uu lahaa nebi daa'uud qalbigaygu ku kululaaday oo intii aan fikirayey ayaa dabkii shidmay markaasaan carrabkaygii ku hadlay oon idhi rabbiyow i ogeysi ugu dambaystayda waxaannu marka uu sidaas leeyahay arkaynaa inuu la hadlayo rabbiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka soddon iyo sagaalaad ee kitaabka zabuuradda aayadda afaraad waxaa qoran sida tan rabbiyow i ogeysii ugu dambaystayda iyo cimrigayga dherarkiisu intuu yahay oo i ogeysii inta tabardarridaydu tahay nebi daa'uud wuxuu soo saaray itaaldarrada aadaminimo ee isaga haysata wuxuuna ilaah weyddiinayaa danta noloshiisa haddaba maxaa macaani u yeelaya inaan sii noolaanno su'aasha dhallinyarada maanta ayay hor taallaa oo mar waliba iyagoo cadhaysan bay isweyddiiyaan markii aad eegto bulshadeenna iyo dagaalladii ahliga ahaa iyo sida hoggaamiye beeleedyadu ay isku mari la'yihiin ayaa waxaa hubaal ah in dhallinyarada soomaalida ahi ay isweyddiinayaan su'aal taas oo kale ah oo waxay leeyihiin maxaa faa'iide ah ee nolosha ku jira haddaba nebi daa'uud baa su'aashaasi iminka isweyddiinaya oo wuxuu leeyahay haddii macaaniga la sii dhuuxo maxaa faa'iide ah oo ku jira nolosha haddaba in nolosha la karho way imaanaysaa haddaan ilaah la rumaysan waxaana la doonayaa in waalidku ay ku abaabiyaan dhallaanka nolosha dhabta ah iyo inay ilaah u go'aan dhallinyaradu waxay u baahan yihiin inay lahaadaan waalid wanaagsan si kale oo lagu helayana ma lahan haddaan ninku uu ku ekaanin hal naag oo keliya dhibaatada dad badan oo soomaali ah haysata ayaa waxaa sabab u ah iyagoo aan lahayn waalid wada jooga waxaad maqlaysaa nin ku leh xaaskii hore waan kala tagnay iminkana mid cusub ayaan qabaa markaasaad leedahay aaway carruurtii markaasuu kugu jawaabayaa hooyadood bay la joogaan waxaa muuqanaya in aabbayaasha qaar ay xiisaynayaan inay naaga cusub habeen weliba la seexdaan un laakiin aanay dantooda ahayn carruurta dhalanaysa aabbaha kuwaas oo kale ah dhibaato ayaa qabsanaysa oo heli maayo ubad ka amar qaata amaba xushmeeya amaba magac ka leh bulshada dhexdeeda waxaaba ka sii daran in dhallaanka ceenkaas oo kale ah aannu kala jeclayn haddii uu noolaado iyo haddii kale haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno zabuurka soddon iyo sagaalaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan bal eeg maalmahayga waxaad ka dhigtay calaacal ballaarkeed oo cimrigayguna hortaada waxba kuma aha hubaal nin kastaba markaa xaalkiisa ugu wanaagsan yahay dhammaantiis waa bilaash zabuurkan wuxuu ku dhammaanayaa ereyga sellaah oo aannu horay idinku sheegnay inuu ka micno yahay in xoogaa la istaago loo fiirsado wixii la qaadayey oo la maqlo in mar kale laga fiirsado haddii noloshani ay tahay mid iska timid oo layska noolaanayo waxay ku dambaynaysaa guuldarro waxaa markaasi qofka u wanaagsanaan lahaa inuu geed noqdo kaasoo mararka qaarkood gaaraya ilaa iyo saddex boqol oo sannadood waayo nolosha aadamigu way gaaban tahay oo ma gaarto xayawaanka qaar iyo inta dhirta ay noolaan karto haddaan horay idinku sii wadno xigashada zabuurka cutubka soddon iyo sagaalaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan hubaal nin kastaaba wuxuu ku socdaa hawo been ah hubaal waxay ku rabshaysan yihiin hawo been ah isagu maal buu tuulaa mana yaqaan kii urursan lahaa haddaba bini'aadmigu waa sidaas waxaad arkaysaa ilmo aabbayaashood ay taajiriin ahaayeen oo aadan ku aaminaynin maqalka maqaayaddooda wax waliba ee uu ninkii halgamayey ee maalka ururinayey u dhigay ayay uga baxaan wakhti gaaban markaasaa soomaaliduna waxay yidhaahdaan nin iyo maalkiisu kalama haraan kitaabkuna wuxuu ka leeyahay arrintaasi kuwa maalka urursanaya ah hubaal nin kastaaba wuxuu ku socdaa hawo been ah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka cutubka soddon iyo sagaalaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan haddaba sayidow bal maxaan sugaa waayo rajadaydu adigay kugu xidhan tahay nebi daa'uud ilaah buu u soo leexday oo wuxuu leeyahay rajadaydu ilaah bay ku xidhan tahay saaxib haddii aadan ilaah u soo leexan heli maysid nolol macaani leh weli waxaannu bartamaha kaga jirnaa akhriska zabuurkan soddon iyo sagaalaad aayaddiisa siddeedaad waxaana qoran sida tan xadgudubyadayda oo dhan iga samata bixi oo ha iga dhigin mid nacasyadu ay caayaan markaan aayaddaasi eegno ayaannu arkaynaa in nebi daa'uud uu doonayey inuu noqdo nin dadka u noqdo tusaale wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda sagaalaad ee cutubka soddon iyo sagaalaad waxaa qoran sida tan anigu waan carab la'aa oo afkaygana ma aan kala qaadin maxaa yeelay sidaasaad yeeshay nebi daa'uud ma doonaynin inuu fikirradiisa dadka u sheego waayo dadku waxay ka soo hor jeedeen isaga oo xitaa haddii uu hadal yidhaahdo way mucaaradayaan oo daldalloollo ayay ka raadinayaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada zabuurka soddon iyo sagaalaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba balaayadaada iga durki maxaa yeelay waxaa i baabi'iyey weerarka gacantaada waxaa nebi daa'uud soo gaaray anshixinta ilaah anshixintana waxay ku timid dan iyo ujeeddo saaxiib waxaynu u baahan nahay inaan helno ama aan lahaanno aragti quman oo nolosha ah dhammaadka noloshuna ma ahan qabriga ha yeeshee marka ilaah uu leeyahay dhoobaad ka timid oo dhoobo ayaad ku noqonaysaa ayaan loola jeedin nafsadda qofka noloshiisa kuma eka dhimashada waxaase ka horreeya wakhti dheer taasina waa filasho ammaan iyo guul leh haddii aad tahay nin masiixi ah haddaan horay idinku sii wadno kitaabka zabuuradda soddon iyo sagaalaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan rabbiyow baryadayda maqal oo qayladaydana dhegta u dhig oo ilmadaydana ha iskaga aamusin waayo waxaan ahay qariib kula jooga oo musaafir ah sidii awoowayaashay oo dhammu ay ahaan jireen haddaba nebi daa'uud run buu ku hadlayaa marka uu leeyahay waxaan dunida ku nahay qariib iyo masaafur ha yeeshee nin aragtida daa'uud lahaa wuu yar yahay oo waxay nala tahay inaynu joogayno cimrigeenna dunideennan yar iyo aqallada aynu ka dhisannay waxaanan isku xeernaa maalkayaga balse waxaan idinku leeyahay waxaynu nahay qariib iyo masaafur markii aannu dunidan joogno waana inaan aragtidaasi ku sallaynaa noloshayada waxaannu weliba nahay socoto baadigoobaysa magaalo kan dhisay iyo kii aasaasayba rabbiga uu yahay sida ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda tobanaad waxaan dhammaantayo u baahannahay qalbiqaboojin iyo filasho weyn oo zabuurluhuna wuxuu leeyahay isagoo ilaah ka hadlaya rajadaydu isagay ku jirtaa haddaan horay idinku sii wadno aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka soddon iyo sagaalaad ee zabuuradda waxaa qoran sida tan iitur itaalkaygu mar ha igu soo noqdee intaanan meesha tegin oo aanan mar dambe ka soo noqonaynin waxaan ilaah ku mahdinayaa inaan dad badan ilaah xaggiis kala hadlo oo aanan u noolayn inaan dadka ilaah ka wado laakiin waxaan dad badan u keenaa ilaah haddaba su'aasha aynu isweydinayno waxa weeye miyaa dadka innaga aawadeen ilaah ay u imaanayaan iyadoo ay masaal ka qaadanayaan sida aynu u nool nahay mise ilaah bay innaga aawadeen ka leexdaan iyaga oo leh hebel iyo hebel ayaa ii diiday inaan masiixi noqdo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana idiin bilaabaynaa cutubka afartanaad ee kitaabka zabuur mawduuca kitaabka zabuuradda cutubka afartanaad ee axdigii hore waa zabuur ciise masiix qodbiddiisii wax ka sii sheegaya waxaa zabuuradaha ceenkan oo kale ah la yidhaahdaa zabuuradaha masiixa waayo waxaa lagu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo sida loo soo xiganayo ayaa ka dhigaysa mid ahmiyad weyn leh haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuuradda cutubka afartanaad aayadda koowaad ee baalka toddoba boqol lix iyo labaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan anigu rabbiga samir baan ku sugay oo isna wuu i soo jalleecay qayladaydiina wuu maqlay haddaba zabuurkan wuu ku wanaagsan yahay inuu noqdo kii soo raaci lahaa zabuurka soddon iyo sagaalaad ee aynu kol dhoweyd soo gebagabaynay zabuuradahan oo dhan way isku xidhan yihiin waayo waad garanaysaa inay isku xidhan yihiin markii aad u kuurgasho ama aad darasto waxaa haddaba jira kuwa dareensan in zabuurkani uu yahay mid sharaxaya khibradihii nebi daa'uud markii uu ka cararayey wiilkiisii absalom taasina waa dhab oo wuxuu markan ka cararayaa daa'uud wiilkiisii absalom zabuurkan waxaa lagu qoray ama lagu soo xiganayaa warqaddii loo qoray cibraaniyada oo markii aad eegto sida qoruhu uu u soo xiganayo ayaa dareemaysaa inuu soo xiganayo wakhtiga ku habboon zabuurkan zabuurkan waa mid loogu dabbaaldegayo ama loogu damaashaadayo iyadoo ilaah la ammaanayo oo loo mahadnaqayo sarakiciddii ciise masiix guushiisii iyo weliba sama'aadistiisii ayaa la sii waxyoonayaa kanuna waa zabuur masiixa quseeya wuxuu muujinayaa in dhimashada masiixa aanay marnaba ahayn guuldarro waxaase ay ahayd guul marka uu leeyahay aniga rabbiga samir baan ku sugay oo isna wuu i soo jalleecay qayladaydiina wuu maqlay ayuu zabuurku waxyoonayaa markii ciise masiix uu ku cabanayay iskutallaabta dusheeda haddaan horay idinku sii wadno zabuurka afartanaad ayaa waxaa ku qoran aayadda labaad sida tan oo weliba wuxuu iga soo bixiyey yaamays baabba ah iyo dhoobada dhiriqda ah oo wuxuu cagaha ii saaray dhagax weyn oo socodkaygiina wuu xoogeeyey xanuunka masiixa iyo dhimashadiisii ayaa lala simi karaa sida god aad u xun oo keenaya baabba haddaba ma garan karno sida ay u cawaaqib xun tahay dhimashada masiixa ee uu isku tallaabta ku dul dhintay haddaan horay idinku sii wadno cutubka afartanaad ayaannu eegaynaa aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan oo afkaygiina wuxuu geliyey gabay cusub kaas oo ah ammaanta ilaaheenna kuwo badan baa arki doona wayna cabsan doonaan rabbigayna isku hallayn doonaan haddaba aayaddan waxay halkan inoogu sheegaysaa qhasiido cusub horay baannu uga hadalnay wax ku saabsan qhasiido ama zabuurado cusub oo ku saabsan furashada wuxuuna zabuurluhu leeyahay kuwo badan baa arki doona wayna cabsan doonaan rabbigayna isku hallayn doonaan kuwaasu maxay arki doonaan waxay arki doonaan dhimashada iyo sarakicidda ciise masiix marka waxaad garan kartaa in horay loo waxyooday dhimashada iyo sarakicidda sayid ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka toddoba boqol toddoba iyo labaatan ee axdigii hore cutubka afartanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan waxaa barakadaysan ninkii rabbiga isku halleeya oo aan u jeedin kuwa kibirsan ama kuwa beenta ku leexda sayidkeenna ciise masiix ah ayaa tusaale u ah kan kalsoonidiisa ilaah ku qaba kaasoo aan xushmaynaynin kan kibirka badan oo aan beentana u soo leexan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda shanaad ee cutubka afartanaad ee kitaabka zabuuradda waxaa qoran sida tan rabbiyow ilaahayow shuqullada yaabka badan oo aad samaysay way badan yihiin oo fikirradaada aad naga qabtidna way badan yihiin oo iyaga lama xisaabi karo haddii aan sheego oon ka hadlo iyagu way ka sii badan yihiin wax la tirin karo ilaah wuxuu muujiyey sidii uu innaga inoo arkayey markii uu soo diray wiilkiisii inuu isku tallaabta inoogu dhinto waxaad maqlaysaa dad badan oo isweydiinaya sida ay ku suuroobi karayso in nololi ay ka jiri karto meereeye aan ahayn kan aynu ku noolnahay waxaan idinku leeyahay anigu aqoon uma lihi cilmiga hawada waxaanse isleeyahay waa suuragal in nololi ay ka jiri karto meereeyayaasha faraha badan ee dul heehaabaya hawada mid baanse xaqiiqo u hayaa waxaana weeye in mid ka mid ah meereeyayaashaas oo aan ahayn kaayaga dunidan lagu arkayo isku tallaab ciise masiix dunidan ayuu ku dhintay iyadoo uu saarnaa tiirkii dhimashada waxaana zabuurluhu uu leeyahay ilaahayow shuqullada yaabka badan oo aad samaysay way badan yihiin oo fikirradaada aad naga qabtidna way badan yihiin dhimashadii ciise masiix ayaa waxay muujinaysay jacaylka ilaah uu inoo qabo haddaba aayadahan soo socda ee laynoogu qoray zabuurka afartanaad waa aayadaha lix ilaa sagaale ayaa weliba lagu soo xiganayaa warqaddii loo qoray cibraaniyada waxaana ku qoran zabuurka sida tan allabari iyo qurbaan kuma aad faraxsanid oo anna dhagahaygii waad ii furtay qurbaan la gubo iyo qurbaanka dembiga midna ima aad weyddiisan oo markaasaan idhi bal eeg anigu waan imid oo kitaabka duuduuban wax igu saabsan baa ku qoran ilaahayow waxaan jeclahay inaan sameeyo doonistaada haa oo sharcigaagu wuxuu ku dhex jiraa qalbigayga xaqnimo baan shirka weyn ku dhex wacdiyey oo bal eeg inaanan bushumahayga kaa joojin waad og tahay rabbiyow sabuurkan waa mid wanaagsan oo ku habboon in lagu xijiyo kii ka hadlayey madluunnimada dadka ee soddon iyo sagaalaad waxaa sabuurluhu uu odhanayaa qurbaan la gubo iyo qurbaanka dembiga midna ima aad weyddiisan bal haatanna waxaynu eegaynaa sida loogu soo xigtay qidcadan warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka tobanaad aayadda shanaad ee baalka saddex boqol kow iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan saas daraaddeed kolkuu masiixu dunida soo galay wuxuu lahaa allabaryo iyo qurbaan ma aad doonaynin laakiin jir baad ii diyaarisay markii ay aayaddan akhriyaan kuwa baibalka mucaarada ayay waxay leeyihiin qalad baa kitaabka ku jira zabuurku wuxuu leeyahay oo dhagahaygii baad ii furtay warqaddii loo qoray cibraaniyada waxay leedahay laakiin jir baad ii diyaarisay haddaba wax iska soo hor jeeda kuma qorna labadaasi aayadood ee mid lagu qoray axdiga cusub midna lagu qoray axdigii hore bal aan idiin fasiro marka zabuurluhu uu leeyahay dhegahaygiy baad ii furtay marka uu sidaan leeyahay zabuurluhu wuxuu soo xiganayaa dhaqan reer banu israa'iil ka jiray baryahaas oo ahaa haddii nin reer banu israa'iil ah oo addoonnimo loo soo qabsaday kadib markii uu amaahdii iska bixin waayey oo la hoos keenay mid kale ayay ahayd inuu u shaqeeyo ilaa iyo wakhtiga yubaliiga ama sannada kontomaadka markaasoo la xorayn jiray badanaa addoommaha inta uu addoonnimada ku jiro ninkaasi haddii uu jeclaado addoon kale oo la joogta ninka haysta oo uu guursado oo ay ilmo dhasho oo la gaadho wakhtigii ninka la xorayn lahaa ayaa waxaa qasab ah in ninka uu keligiis iska tago ma wadan karo naagta iyo ilmaha toona waxaa markaasi isaga u furan laba maaddo waxaana weeye tan koowaad in dhegta mudac looga dalooliyo oo uu la joogo naagtiisa iyo ilmihiisa iyo inuu isaga tago ilmihiisa iyo carruurtiisa badanaa haddaba reer banu israa'iil kama ayan tegi jirin ilmahooda laakiin waxay qabbaan u noqon jireen ninka ay u adeegayeen zabuurluhuna wuxuu leeyahay anigu weligay ilaah baan la joogayaa oo ka tegi maayo marka kale ee uu leeyahay qorahan warqaddii cibraaniyada laakiin jir baad ii diyaarisay ayaa loola jeedaa marka ciise masiix dunida yimaado inuu ku imaanayo jirka ilaah siinayo ciise masiix wuxuu dhulka joogay intaan dunida la aasaasin oo bixitaankiisu wuxuu bilowday wakhti aan dad xisaabi karin waxaana la siiyey jir si uu isku tallaabta dusheeda ugu daadiyo dhiiggiisii qaaliga ahaa wuxuuna ahaa sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo iin toona aan lahayn jidhkiisiina wuxuu u bixiyey sida allabari oo kale saaxib zabuurkanu wuxuu ahaa mid khuseeya masiixa wuxuuna inoo muujinayaa isku tallaabtii la saaray ciise masiix jacaylkii uu ina jeclaa aawadii waxaannu iminka soo gaarnay zabuurka kow iyo afartanaad waa zabuur masiixa khuseeya oo sii sheegaya sidii yuudas iskariyot uu sayidka u gacan geliyey zabuurkan oo isaguba ah kuwa masiixa lagu sifeeyo oo uu qoray nebi daa'uud wakhtigii uu qiyaameeyey axitofel oo ahaa la taliyihiisii uu ku kalsoonaa axitofel wuxuu xigsaday wiilkii nebi daa'uud oo isagu ahaa absaloom markii uu ku fallaagoobay aabbihiis ugu dambayntii axitofel uu isdilay sida ku qoran kitaabkii labaad ee samuel cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad axitofel wuxuu ahaa calaamad waxyi ah oo u taagan gacangelintii masiixa ee yudas iskariyot waxaana zabuurkan soo xigtay sayidkeenna haddaan idiin bilowno xigashada zabuurkan afartan iyo koowaad oo ah mid isagu aad u gaaban ayaa waxaa ku qoran aayadda koowaad ee baalka toddoba boqol siddeed iyo labaatan ee axdigii hore sida tan waxaa barakadaysan kii ka fikira miskiinka maalinta shar jiro rabbigu waa samata bixin doonaa isaga wuxuu ku bilaabanayaa zabuurkan barako wuxuuna ku soo xirmayaa barako wuxuu ka bilaabanayaa oo uu leeyahay waxaa barakadaysan kii ka fikira miskiinka wuxuuna ku soo dhammaanayaa sida ku qoran aayadda saddex iyo tobanaad oo uu leeyahay mahad waxaa leh rabbiga ah ilaaha israa'iil aamiin iyo aamiin haddaba erayga barako sidaannu horay u soo aragnay wuxuu ka micno yahay farxad haddaba qaybtan koowaad ee zabuuradda ka bilaabata zabuurka koowaad iyo ilaa kan kow iyo afartanaad wuxuu ka bilaabanayaa farxad wuxuuna ku soo dhammaanayaa farxad waxaad haddaba ogaataa in zabuurkanu uu yahay mid masiixa wax ka sheegaya haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminkana hoos u soo daadegaynaa oo waxaannu eegaynaa zabuurka kow iyo afartanaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan xataa saaxiibkaygii aan isku halleeyey oo kibistaydii cunay ayaa cidhibtiisa ii qaaday ciise masiix qudhiisa zabuurkan soo xigtay markuu lahaa sida ku qoran injiilka yooxanaa siduu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka boqol kow iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan dhammaantiin ka hadli maayo waan garanayaa kuwaan doortay laakiin qorniinka leh kan kibistayda cuna ayaa ciribtiisa ii qaaday waa inuu ahaado waxaa kaloo soo xigtay zabuurkan rasuul butros markaasoo uu lahaa sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana ku qoran sida tan walaalayaalow waxaa waajib ahaa in qorniinku u noqdo kaas oo ruuxa quduuska ahu waagii hore afka nebi daa'uud kaga hadlay waxa ku saabsan yuudas oo ahaa kii waday kuwii qabtay ciise iminkana aynu eegno kitaabka zabuuradda cutubka afartan iyo koowaad aayaddiisa tobanaad waxaana qoran sida tan laakiinse rabbiyow ii naxariiso oo mar isara jooji aan iyaga ka aargooste waxaa haddaba aayaddanu ay qusaysaa sara kicidda sayid ciise masiix waa marka uu leeyahay oo mar isara jooji qaybtan koowaad ee zabuuradda ayaannu ku aragnay dhimashadii iyo sara kiciddii masiixa innagoo taasi ilaah ugu mahad celinaynaa ayaannu haatan leennahay sida ku qoran cutubka afartan iyo koowaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan weligiis iyo weligiisba waxaa mahad leh rabbiga ah ilaaha israa'iil aamiin iyo aamiin haddaba aayaddan laba goor baa waxaa la leeyahay aamiin iyo aamiin waxaanay ka dhigan tahay inuu ilaah dhammeeyey badbaadadeennii markii uu masiixa ka sara kiciyey iskutallaabta oo uu samada aaday oo uu haatanna fadhiyo midigtiisa masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin